tobabarkan oo laga barado doono hirgelinta siyaasadda jaangooynta darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalo rayidka ee dowladda iyo weliba ugu faa-iideysado doone guddiyo hooseyeedada oo ku tirsan xafiisyada hay-adda dowladda waritaanka tobabarkii weliba goobro ku hayaya wasiirka shaqaalo iyo arrimuhu bulshada madax ku dareerta wasaaradaha hay-ado dowladda iyo macalimiinta biyaasiya tobabarka maalmuhuusa dareera onku horeyntii weliba tobabarka faahfaahinka biyaya agaasimaha guud ee guddiga qaranka shaqaalo rayidka ee dowladda abubakar gacla iyo faahfaahinku biyaya ujeedka tobabarka walyaawanan ku hadalaya barbilaw nagu tahay tababaro taxano ah kuwaasoo lagu tababari doono guddahoosadyada ka dhisan dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda taasoo looga gol leeyahay inay qeyb ka noqdaan hanaanka hirgelinta siyaasadda ayagoo wada shaqayn dhow la yeelan doono guddiga farsamada joogtada ah ee hirgelinta siyaasaddan loo xil saaray kuwaasoo shaqooyin badan kasoo qabtay inta hartayna la rajeynaya inaad kaalintiina ka qaadataan gudoomiyaha guddiga qaranka rayidka xasan abshirow ayaa dadka lanqowda iyo tobabarka kala dardaaram iyo ku faa-iideysadanga tobabarka in muddada yaroo la fadhiyo khubrada waxyaabaha ay soo bandhigi doonaan aada si dhow ugu faa-iideysan doontaan xoogga aada saartaan halkaa waxaa lagu soo bandhigayo waa shuruucdii iyo habraacyadii lagu loo lagu raaci lahaa markaad aada xafiisyadii ku noqotaan waxaad ku shaqayn lahaydeen marka yaysan si sibiqa idinku dhaafin inaad juhdi gelisaan waxay idiin sahlanaan doontaa marka hadhowdii inaad arrintaad aada si sahlan aad ugu soo shaqaysaan markaa goobihiin ay ku noqotaan aada ugu faa'iidaysan doontaan haddii ilaahay idmo waxaan rabaa guddiga jaangooyinta darajooyinka mushaaraadka inaan ayagan halkan ugu sheego in hawshaan ay idinkula shaqayn doonaan guddiga kormeerka iyo anshaxa abaalmarinta ee guddiga qaranka shaqaalaha rayidka dowladda oo intaa adinku aad shaqaynaysaan oo idin falgeli doonaan waxyaabay marka aada dareentaan maqnaashaha iyo hay-addii markaa dardarka ay la imaan weysan adinkana halkaas adinku ribood ahaan u gudbisaan sidoo kalena ayaguna laga rabo riboodkaas la mid ah ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya yuusuf maxamed aadan yaddah furiya tobabarka musoona ku sheekaya marxaladii iyo hirgelinta ee dowlad wanaagi ee xamartaya runtii saad ka warqabteen maalaha siyaasaddan waxay soo martay maraaxil ay soo martay oo ugu horreysa maalaha diyaarinteeda iyo in maalaha oo siyaasadda loo sameeyey wakbalan marka brosees dheer ay soo martay maantana waxaan joognaa maalintii maalaha sab committeeska ama maalaha guddahoosaadya joongooyinta mushaaraadka iyo darajooyinka waxaan rabaa si gaaran waxaan rabnaa fursada inaan ugu faadaysto waxaan rabnaa maala ee subcommitteeska waxaad dareemi kartiin maala resourceka iyo caqabadaha jira awgeed waxaa lagu isku raacay in lagu soo koobo hal maalin marka hal maalinka waxaa la rabaa inaad maala xoogga aad saartaan aad ku dadaashaan maala siyaasadda iyo sidoo kale maala maala heerkii kala hadeynta oo xukuumadaha oo runtii asan lafdhowr waa siyaasaddan si loo horgeliy marka shaqada badan idinkaa la idinka rabaa wixii hore wuxuu ahaa just qolfaafkii la diyaariya ahayd laakiin shaqada technicalka inaad shaqaalaha la hoosgashaan aad maala oo aad fiirsan qof waliba capacities la fiiriy aad xakameysaan maala iyo t o r la soo saara ama job description shaqada culus idinkaa la idin karaa